walaal waad mahadsan tahay shirkan caalamiga waa carwo caalamiya oo sanadkiiba mar adduunka maalin meel lagu qabto sanadkan waxaa nasiib u helay wadanka turkiga magaaladiisa antalia halkaas oo aan u joogno inaan soomaaliya furitaanka carwadaas uga uga qayb galno waan gartay marka dalal intee leeg baa kasoo qayb galay waxaa kasoo qayb galaya wadamo ka badan konton wadan oo ka kala socda afar qaaradood qaaradood adduun ka tirsan marka yaa bal laga xusi karaa dadka ugu waaweynee shirkan furay ama ka qayb galay ama ka hadlay waa carwada waxaa furay oo si rasmi u furay madaxweynaha wadanka turkiga rajab tayib erdogan waxaa xaadir ahaa isuu ka kala socotay inta wadan aan kuu sheegay soomaaliya waxaa uga qayb galay wegti aniga aan hogaaminayo oo maaragtay u jooga in xafladda furitaanka waxyaabihii ugu waaweynaa ee ku-xiisa geliye ama aad ku aragtay bandhigan maxaa ka mid ahaa bandhigan waxaa loo fursad loo siinayaa wadan kasta gaar ahaan so annaga haddaan ka hadlno soomaaliya inaan soo bandhigano waxyaalaha wadankeena laga soo saaro oo aan u leenahay khayraadka ilaahayna siiyo beeraha xoolaha badda wixii aan soo saarno annaga inaan kusoo bandhigan karno oo aan u helayno adduunka intiisa kale inay arkaan ay laga iibsan karaan waxaa naloo siiyey space ama goob annaga aan kusoo bandhigano wadan ahaan badeecadaheena waxaa kaloo ganacsadagana soomaaliyeed ay fursad u heli doonaan haddii ay ka helaan badeeco inay ka iibsan karaan rakiisa oo canshuur dhaafa inay ka iibsan karaan carwada lafteeda carwadaas halayay furantay waxay soconaysaa muddo lix bilooda marka lixdaa biloodba ganacsatada soomaalidu fursadaha way heli karaan in ay waxyaabihii ay awooda u leeyihiin in halkaa geeyaan ay iibgeyn karaan
waa runtaa wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha oo ayaa mas-uuliyaddaas saaran tahay inay fududayso in ganacsatada soomaaliyeed wixii dadkii diyaar u ah inay soo bandhigaan wax soo saarkooda inay ufududayso waxaan ku dadaalaynaa in qayb inaan marsiino shirkadaha waaweyn ganacsiga iyo wax soo saarka taasoo aan u fududayn doono sidii ay u imaan lahayn wadankan fiidiyaasha iyo iyo qalabkoodaba ay u keensan lahaayeen waxaana fududayn doona xafiiska ganacsiga ee safaaradda soomaalida ay ku leedahay turkiga halkan ankara tusaale ahaan qof beeraley ah oo midhahaya kaba soo qaad hadduu doono wuxuu bar wuxuu beertay cambe babaya oo kale kaba soo qaad ama wuxuu beertay muus wuxuu ku nool yahay meel kamida beertiisu ku nool yahay hadduu damco wax soo saarkiisu awood u leeyahay mid suuqyada caalamiga u geyn karo qofkaasoo kale fursadda sidee buu heli karaa
fursad waa ka aan soo dhaweynayno qof kastoo soomaali oo wax soo saar leh inaan dhiirigelino inaan badeecadiisa aan u iibgeyno adduunka taas carwadan saas darteedaan u nimid qofka aada sheegayso noocaas oo kale ana haddii uu xiriir lasoo sameeyo xafiiskeena wasaaradda ganacsiga ama safaaradeena turkiga aan ku leenahay waxaan ku fududayn doonaa sidii badeecadiisa iyo isagaba aan u keeni lahayn halkan oo u iibgeysan lahaa qalab wax soo saarkiisa maxaa kaaga baxay markii dalalka kale ee tusaale ahaan ay arkaan soomaaliya oo kale ama adigoo meesha jooga ama cid kula socoto meesha joogta oo ganacsata ah maxay idin waxyaaba ugu waaweyn idin weydiinayeen dowladda turkiga hata ama ganacsada kale maxaa kamid ahaa
soomaaliya sida aada la socotay waxay ku taallaa position aada istraatiiji u ah marka loo fiirsho qaaradda africa ilahay wuxuu ku namaystay khayraad iyo iyo location aan caadi ahayn taas ayaa qof kasta uu usoo haminayaa inuu soomaaliya wax ka ogaado ama wax soo saarkeedana ogaado especially dowladda turkiga oo aan walaalaha nahay oo wax weyn la qabatay uma dowladda soomaaliyeed waxay og tahay in soomaaliya ay leedahay awood wax soo saar taasaana keentay inay noo fududeeyaan inaan nimaadno halkan aan na siiyaan goob annaga aan kusoo bandhigan karno wax soo saarkeeda maalmahan aad ka qayb gashay shalay ilaa maanta waxa ugu weyn ee aad kaaga baxay kulankan muxuu yahay oo aada u sheegi lahayd shacabka soomaaliyeed ee ku dhegeysanaya waxaan shacabka soomaaliyeed dhegeysanaha u sheegayaa in ay tahay fursad caalami ah oo aan wax soo saarkeena ku xoojin karno isla markaasna aan ku heli karno suuq aan ku egeyno wax soo saarkeena waxaan ummadda soomaaliyeed oo u sheegayaa oo ay muddo laba labaatan sano ka xirneyd inay adduunka la xirtaan hadda way noo fudud tahay inaan carwooyinka caalamiga ka qayb galno isla markaasna aan geysano